waxaa yahay marka khilaafadu aragtidooda muxuu ahaa iyagu ay darsaan waxaa loo baahan yahay inay soo qoraan hooshi kadibna usoo gudbiyaan guddoonka baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka ay haayeen kadibna guddoomiyaha baarlamaanku wuxuu horgeyn karaa magida baarlamaanka marka wax kasta oo muxuu ahaay wixii hore u jiray isbeddel la sameynay waa in shaacida waa in fadhiga baarlamaanka laga hadlo aqaybiyad baarlamaanna lagu ansixiyo sidaas ayaa loo baahan yahay marka insha allahu tacaala haddii xildhibaanadu ay hooshi keenaan arrintaa ka keenaan baarlamaankaa la horgeynaya marka baarlamaanku meesha madajiisa isku raacayna noqonaysaa insha allahu tacaala laakiin mudane inta aad joogteen en magaalada muqdisho kulamada aad yeelateen en way tirsamaan soo lama baahnayn in kulamada ay yeelanayaan xildhibaanada ay si xiriira u socdaan waxa weeye hadda kahorba waxaanu malaynayaa toban bilood in laga joogo maalintii aanu muxuu ahaay baarlamaanku uu kasoo guuray muxuu ahaay magaalada jabuuti intaa ka dambeysana baarlamaanku wuxuu ku shirayey magaalamada hadayuu ku shirayey marka sida uu sharcigu dhigayaaate kollay arrinta baarlamaanku waxa uu noqonayaa caasimada muxuu ahaay dawladda ayuu noqonaya saas ayaa ku qoran muxuu ahaay waa qodob dastuuriya marka haddii wax laga bedelayo marka waa in sharciga waa in baarlamaanka la qoray ama laga helah marka su-aashaas weydiisa haddii aan ka jawaab waxa weeye qodobo badan oo muwaay wax ku oola oo muhiim ayaa lagu ansixiyey magaalada muqdisho marka isbedel arrintaa ka danaha ah isbedel arrintaa ka danaha haddii uu yimaado xildhibaanadu ay usoo gudbiyaan washikeeraanna kolay baarlamaankaa la horgeenaya baarlamaanka aqrabadiisayna ku xidhan tahay wax guddoon iyo maamul iyo mataqaana iyo koox xildhibaana ay muxuu ahay iyagu ay samayn karaanna maaha waxaa loo baahaya in sharci loo helo oo muxuu ahay baarlamaanka la horgeeyo fadhiga baarlamaanka la horgeeyo qof laga furo kadibna muxuu ahaaye cod la qaado oo marka aqlabiyada baarlamaanka la raaco taas ayay mataqaana sida sharcigu sheegayo taas sidaas ayay ku haboontaa xildhibaanadan ka tirsan dowladda kumeel gaarka haddii ay sheegeen in loo baahan yahay in kulamada baarlamaanka laga raro magaalada muqdisho oo loo raro meelaha kale ammaanka ee dalka maxaa ku jaban haddii wax kulamo aadan yeelan sidaad weli aada u joogteen magaalada muqdisho in muddaa haddii ay kulamada si xiriir u soconayaan maxaa ku jaban haddii meel kale u guuro baarlamaanka marka wax kasta oo isbedel lagu samaynayo haddii baarlamaanka ka guuraayo caasimada uu u guuraayo muxuu ahaaye meel kaleete oo naqdoon had iyo jeer waxay u baahan tahay in sharciga la raaco waxayna u baahan tahay in aqalabiyad baarlamaan oo ku yimaado arrintaas oo aqalabiyad baarlamaanku ku aansado markaa inuu ka guuro caasimadu meel kale u guuro sidaas sharcigaas waa sidaas ayay ku xidhan tahay sidaas ayayna ku haboon tahay insha allahu tacaala waxayna noqon doontaa in sharciga loo hoggaansamo
waxaa tahay guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee mudanayaasha baarlamaanka xildhibaanadan aada u fara badan waxay ku baaqeen in baarlamaanka laga raro magaalada muqdisho sidee laga yeelaya marka baaqooda
qofku hadduu baarlamaan yahay aragtidiisa waa sheegi karaa oo sida isaga ay waxbu u tilmaami karaa laakiin markii ay u markii loo baahdo in sharciga la waafajiyo waa sida aan kuu sheegay waxay u baahan tahay in muushiin xildhibaanadu ay keenaan kadibna fadhiga baarlamaanka loo dhigo qaar kale oo ka tirsan xildhibaanada waxa ay sheegeen in aan ammaankooda la sugin oo ciidamada amisom ay sugaan saddexda mas-uuliyiin ee ugu sarreysa dowladda kumeel gaarka ee soomaaliya taasna bal ka waran waxay u baahan tahay arrintaas adeer kolay way jirtaa oo xildhibaanadu magaalada goobaha ay dowladdu ka taliso ayay ku kala socodsan yihiin xildhibaanadana wax meel kale koox meel kale adana kusoo ururin kara maaha marka waase loo baahan yahay xildhibaanada in amnigo amaankooda la sugo waa loo baahan yahay dowladana laga rabaa gaar ahaan xukuumadda ayaa laga rabaa inay tallaabo qaado muxuu ahaay sidii amniga amba ammaanka xildhibaanada mataqaanaa wax looga qaban lahaa xukuumadda ayay mataqaana ayaa u xilsaaran marka insha allahu tacaala waxaana rajeynaynaa mustaqbalka dhow in arrintaa wax laga bedelo oo dowladdu ay waxba ka bedesho gaar ahaan xukuumaddu inay wax ka bedesho oo muxuu ahaay la ilaaliyo ama la dhowro amniga xildhibaanada in la ilaaliyo waa mid sharciya sharci sharciga ayay waafaqsan tahay marka insha allahu tacaala in isbedel arrintaa lagu samayn doonana mustaqbalka waaye maalmaha soo socda waan rajeynayna insha allah